walaalayaal oo xanuunsanahay qof xanuunsan xanuunkiisana uu qaadiran yahay daawana aan haysanin taakulena aan haysanin waa maral muddo xanuunsan walaalaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ka rabaa kaalmo iyo gargaar ilaahay waa laga helaa hooyadii oo wayeel naafa ayaa haysa waxayna dulsaar ku yihiin qoys agoon ah oysan waxba wadaagin soomaalinimo ka sokow maamo hooyaday oo iyadana curyaan oo waayeel ah ayaa igu dul rafaadsan oo iyadana igu dul noloon agsada jooga wixii dhaqdhaqaaqi jiro oo shaqayni jira anigu ahaa anigana dhowr sano saan ayaan nahay wax haddana soo galo ama meel kale nooga yimaadana mahayno soomaali markaan ku rafaadayaa laga soo qaaday cabdinaasir ibraahim cabdi waxaa xanuunka u dheeray gaajo daryeel xumo nafaqa darro iyo hoyla-aan dhowaan ayaana laga keenay dhanka soomaaliya awoodii aan rabay ma helin taa kulena kama helin walaalayaal waxaan ka codsanayaa hoy ma haysto hungurina ma haysto meeshaan joogana waad aragtaan sidaan ahayna waad aragtaan oo cidna hadda looga sheekayni maayo waxaan idinka rabaa inaad ii gargaartaan ood ii kaalmaysaan allah idin kaalmeeya xanuunkiisa ayaa wax looga qaban waayay gudaha xeryaha qaxootiga ee dhaadhaab ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qof maskiin ah waxbana aan qabsan karinoo waalidkiisuna curyaan u yahay oo waayeelna uu yahay ayaa nahay marka waxaan rabaa kaalmo iyo gaargaar hooyada bukaankan oo lafteeda labada lugood naafo ka ah waayeelna ah ayaa ka warbixisay dhibka haysta wiilkeeda bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa hindiye maxamed dhicis waxaan ka imaaday soomaali waxaan la imaaday dhibaato iyo bugto ilaahaydii baa rigaha uu keenay ilaahay waa bixin karo oona qaadi karo isagaan badbaada iyo baryaada aan weydiisanaynaa waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee islaamka meel kastoo ay joogto waan tabaaleysnahay tabaalka in liiga gooyo waan bukaayo waxaana i hoos yaallo oonan dhimanin oonan nooleen ilaahayna uu yeelay alxamdulilaah waxaan rabaa walaalayaalo guri ma haasti gobol ma haasti jaanan uma haayi guri uun seexiyo uma haayi gobol aan ku seexiyo uma haayi jaanan aan siibo uma haayi ilaahay subxaanahu watacaala haasadka iyo risiq kheyr qaba oo ilaahay hana siiyo waxaan weydiisanaynaa ummadda islaamka meel kastoo ay joogto inay noo gargaaraan inay gacantana qabtaan inay noo kaalmeeyaan xanuunka ay wiilka dadka leedahay oo aysan tabar iyo gargaar u haysan ayaa uga daran naafanimada iyo culayska waayeelnimo karaay ma helin daawo ma haysto diin ma haysto nafaqa ma haysto jeenan la-aan baa aan u rafaadsannahay wax kale intaan la gaarin marka walaalaynta muslimiinta waxaan ka codsanaynaa meel kastoo joogaan inay noo gargaaraan inay garabkana qabtaan wixii ay nagu dhamaan ay noo heli karaan inayna siiyaan ayagana ilaahay u shafeeco siday rabaan ilaahay bay ka heli karaan allah u yeela insha allah hooyadan oo la ilmaysay dhibka haysta ayaa muslimiinta ka codsatay inay usoo danqadaan waxaan afka u saaro oo maanta aan ku jeenanay ma haayo dad masaakiin ahoo ayagaba agoon oo waxba aan haysanin baan ku dulnoolnahay ummadda nebi maxamed oo islaamka aheedoo dariskeeda qaxootiga aan ugu maanayba buushkan wuxuu noo dhisay ilaahay kuma dareen labadan busto iyo qashinkan aan ku jiifnana siisay annagu meesha waxba kalemaana imaanin marka hore muslim baa gaarina soo saaray ummaddii noo shafeecdo gaarigana soo saartay idinkana meel kastoo joogtaan kamid inaad noqotaan ood nooga roonaataan oodna garab qabataan oo islaamnimada aad nagu taakuleysaan baan jecelnahay walaalayaalow allah idin gargaar akhriya adduunba inuu ilaahay idin dhiibaano macaluul iyo nafaqa darro ayaa u dheer jirada waxayna alla ka sokow muslimiinta soomaaliyeed ka filayaa naxariis iyo kaalmo bini'aadanimo siday codsadeen maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab